الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda tobnaad min suurati ibraahim qaalat rusuluhum afi llaahi shakun faadiri asamaawaati waalard ilaa aakhiri laayaat qaalat waxay tidhi rusuluhum ummadahaas rusushii loo diray waxay yidhaahdeen afillaahi ma ilaahay afillaahi afii wujuudillaahi ma ilaahay joogiddiisa iyo jiritaankiisa ayuu ahaaday shakun shak afillaahi afii wujuudillaahi ilaahay joogiddiisa iyo jiritaankiisa mayuu ahaaday shakun shaki afillaahi shakun afii wujuudillaahi wa waxdaaniyatihi ilaahay waxdaaniyadiisa iyo wujuudkiisa mayaa shaki ahaaday istifaamku waa inkaar iyo towbiiq iyo canaan leanna waxa weeyaan halkaas wax shakiya ma imaan karaan allihii faadiri samaawaati samaawaadka abuuray iyo walardi ardooyinka abuuray dhambashay oo bilowday iyadoo cid uu ka fiirsaday ama uga dayday aysan jirinin markaas afillaahi shakuntaas laba ciraabood baa ku jiro jaariya majruurkaas inuu godanayo shakunta oo faacil shakunta looga dhigo istifhaamna way haysataayoo hamsadaas ayaa macnaha siinaysa iyo in la yidhaahdo waa khabar soo hormaray mubtadihiina oo gadaal maray waxaana xoog badan midda hore oo fillaahi afillaahidu ay faacil u qaadato shakuntaas allihii faadiri samaawaati samaawaadka abuuray iyo walarda ardooyinka yadcuukum xaalow ilaahay idiin yeerayo liyakfira inuu idiin dhaafo lakum idinka min dunuubikum dunuubtiinna min baa la geliyey waxaa weeyaan ilaahay baa idiin yeeraya yadcuukum iimaan buu idinku yeerayaa kuwii gaalada aha markay markaas yeeridda aqbalaan oo iimaankii qaataanna dembigoodii oo dhan baaba gaalada la dhaafaa oo mintaas waxaa la leeyahay min dunuubikum waaba dunuubakum oo dunuubtii oo dhan weeyaan mintuna waa siliya towkiid waxaa kaloo jira meel kasta oo gaalada dembi dhaafkooda la sheegayo markay iimaan yeeshaan loo dembi dhaafayo lafdi kasta oo noocaasa qur-aanku wuxuu ku yimid min gaaladana waxaa la ogyahay mar haddii ay soo islaamaan in dembigoodii la dhaafayo dhammaanba waan waxba ka horeeya loo haysan mu'miniintana sidaa khilaafkeed weeyaanoo mintaas ma soo gasho markii dembi dhaafkooda laga hadlayo waxaa laga yaabaa baa la yidhi inay dunuub kale oo ay addoommada ka galeen iyo siyaalo kale ay jidho wayuakhirakum liyakfira lakum inuu idiin dhaafo min dunuubikum iyo wayuakhirakum ilaahay inuu idiin gadaal mariyo ilaa ajalin ajal laga gaarayo ajalkaasoo musamaa musamman la magacaabay muddo intii laga gaaraya muddadaas waa maxay ajalkaas waa amadda acmaarikum waxa weeyaan waa aajaashiinna inta ay ka dhammaanayso baa laydiin kaadinaya haddaad iimaan yeelataan dembigiinni baa la dhaafi wa yu-akhirakum ilaahay waana idiin gadaal marinayaa ilaa ajali musama ciqaab deg dega idinku dhici maayo haddaa iimaan yeelan weydaanna halaagii iyo cadaabkii iyo dagaalkii jihaadkoo laydinku qaaday iyo waxaasoo dhan baa idinku imaanaya qaaluhu waxay dhaheen kuwii gaalada ahaa in antum maa antum ma tihidin rusushii bay la hadlayaan ilaa basharun bashar binu aadam oo milunaa annagoo kalea mooyaane wax kale aad tihiin ma jidho waxaana dheer tihiin ma jidho binu aadam annagoo kalea baad tihiin rag annagoo kalea baad tihiin maa antum ilaa basharun miluna turiiduuna waxaana doonaysaan an tasudduuna inaad naga weecisaan oo naga duudaan camaa kii xaggiis kaana waxaan jiray yacbudu aabbaa'unaa aabbayaashee kuwa caabuda aabbayaashay waxay caabudi jireen baad doonaysaan inaad naga sarfisaan oo naga weecisaan oo naga ilduufisaan meel kale aad noo dhigtaan ee faatuunaa noola imaada gaaladiibaa hadlaya bisuldaanin xujo suldaankaasoo mubiin cad xujo cad oo sidqigiinna iyo runtiinna daliil u ah oo caddaynaysa taa noo keeno sidaas bay yidhaahdeen faatuunaa bisuldaanin mubiin rusushii baa ku noqotay qaalat suuraddu waa asqaab cajaa'ibas sidii wax u dhaceen rusushii la diray iyo ummadahoodii xaalkii dhex maray baa xaqiiqadiisi layna taabsiinaya qaalad waxay tidhi lahum gaalada rusuluhum rusushoodii waxay ku dhaheen ilaa waxay dhaheen bashar annagoo kalaabaa tiin marka tii way ka jawaabayaan rusush waxay dhaheen rusush in naxnu maa naxnu hanagu ma nihin ilaa basharun bashar oo milukum idinkoo kala mooyaane binu aadan waana walaakina allaaha ilaahay baa yamunu galladaysta calaa man axadkii yashaau uu doono oo min cibaadii addoommadiisa ka mida taasaan idin dheerna weliba iyagu qaabkaa guud bay u cabireenoo ma ay dhihin macnaha tawaaduc dartiis waxay saas ugu joojiyeen waxay dhaheen ilaahay cidow doonoo galladaysta annagaa nala galladaystay iyo sidaas macnaha umay kamay cabirin walaakina allaaha ilaahay baa yamunnu manaysoo galladaysa calaa man yashaau cidow doono dusheeda oo min cibaadihi addoommadiisa taasi waa middaas marka bashar aan ahaane dee basharnimadii qul innamaa ana basharu milukum yuuxaa ilay waxyi baa meesha jira taas baa lala dheeryahayo waxyigaas baa ilaahay rususha siiyey intaa markay u sheegeen markii tii ay dhaheen laba arrimood bay keeneenoo faatuunaa bisuldaanin mubiinin suldaan cad noo keena iyo binu aadan annagoo kalaabaatiin labadii arrimood mid waa middaa hore waa looga jawaab tii labaad waata wamaa kaana lanooma ahaanin lanaa hannaga an na'tiyakum inaan idinka idinla nimaanno bisuldaanin suldaan iyo xujo ilaa biidni illaahi ilaahay idankiisa mooyaane middaad annaga noo diraysaan ilaahay idankiisa mooyaane inna loo ku soo dhiibo xujadee annagu waxa weeyaan suldaan iyo xujo iskama keeni karna weeye xagga iyaga kalama imaan karna weeye wamaa kaana ma ahaanin lanaa hannaga waxay ka dhigan taha maa yembaqi lana annaga nooma habboona dow nooma aha mabana dhici kadho an na'tiyakum idinka inaan idinla nimaanno bisuldaanin suldaan ilaa iyo xujo iyo aayad oo waxaa idinku dalbateena ilaa biidni illaahi bimashii'ati illaahi wa idnih ilaahay doonidiisa iyo idankiisa mooyaane wa cala allaahi ilaahay oo keliya dushiisa falyatawakal ha tala saarteen almu'minuuna kuwa mu'miniintaa ilaahay oo keliya ha cuskadeen hana tala saarteen kuwa mu'miniinta arrimahooda oo dhan ilaahay ha u tala saarteen ha ku kalsoonaadaan saasaa laga cabir wa cala allaahi falyatawakkal ilmu'minuun wamaa lanaa bay dheheen rusushii rusushii baa weli hadlaysa wamaa lanaa maxaa lahaantannada ah oo allaa natawakala aana u tala saaranaynin cala allaahi ilaahay wamaa lanaa maxaa lahaantayadaa ayu shayin lanaa shaykiiseebaa noo ahaadayoo naga mancinaya ilaahay inaan tala saaranno wamaa lanaa maxaa lahaantannada ah oo allaa natawakala aana u tala saaranaynin cala allaahi ilaahay walxaal qad hadaanaa ilaahayna hanuuniyey subulanaa ilaahay nagu hanuuniyey wadooyinkaynaga macnaha qad basaranaa ilaahay na aragsiiyey dariiqa annajaati min cadaabi badbaadada wadadeeda iyadoo ilaahay na tusay cadaabkiisa aan kaga badbaadayno sidee baanna ilaahay u tala saaranayn waa tala saaranaynaaye waqad hadaanaa subulanaa walanasbiranna bay dhaheen rusushii sabirneen oo sabirneen oo sabirneen calaa maa masdariya calaa maa aadaytumuuna calaa maaka kan aadaytumuuna aada annaga nugu dhibaysaan calaa maa aadaytumuuna dhibkiinaan ku sabraynaa weeye markaa masdariya ka dhigta calaa maa aadaytumuuna calaa adaakum dhibtiinna aadna dhibaysaan haddaan rusushii ilaahay nahay ku sabirneen oo ku sabirneen wey waa ku sabraynaa wey walanasbiranna calaa maa aadaytumuuna waxaa la yidhi ibnuljawsi baa wuxuu yidhi wainnamaa qusa haada wa amhaaluhu calaa nabiyina sala allahu calayh wasalam sidaan arrinkan iyo kan waxa la mid ah nebigeenna waa looga qiseeyo waa loo sheegay ambiyadii hore ee rusushu waxay soo mareen liyaktadiya isaw ugu daydo biman qablahu fi sabri ambiyadii ka horreysay isaw nebigu sabirka ugaga daydo iyo waliyaclama maa jaraa lahum inuu nebigu ogaado wixii u dareerado rusushaa ku dhacay oo ay soo mareen taariikhdoodii fasbir kamaa sabara ululcasmi min alrusul saa weeyaan sabir baa layidhi nebi moxamed calayhi salaatu salaam walaa takun ka saaxibilxuuti haa walanasbiranna calaa maa aadaytumuuna wacala allaahi ilaahay oo keliya falyatawakal ha tala saarteen almutawakiluuna kuwa tala saaranaya tikraar maaha waxaa laysku sugayaa tawakulka in lagu sugnaado tawakulka hala daa'imo wey sidaas baa looga jeedaa wa cala allaahi falyatawakalilmutawakiluun sidaa weeyaan qolooyinka mutakabiriinta ah iyagu waxay macnaha qab isku halleeyaan awooddooda iyo kibirkooda isku halleeyaan kuwa mu'miniinta waxaa la leeyahay wacala allaahi ilaahay oo keliya laa calaa kayrihi falyatawakal ha tala saarteen almutawakiluun kuwa tala saaranay waqaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen kafarow gaaloobay kuwii gaalada ahaa wey tilmaantoodibaa kafarudaa lagu sajalayaa lagu calaamadinaya waqaala aladiina kafaruu kuwii kufriyey waxay u yidhaahdeen lirusulihim rusushoodii lanukhrijannakum idin saarneen oo idin saarneen min ardinaa dhulkanaga iyo ardadannada idinka saarneen oo idinka saarneen dhulkanaga waa idinka saaraynaa ow amase latacuudunna caddo oo bimacnaa saaraa weeye latacuudunna noqoteen maaha fii millatinaa diintannada kusoo noqoteen haddii saa la yidhahdo dee rusushu maawal bay diintooda gaalnimada inta la hayseen dib ugu soo noqdeen alfaadda carabigaa sidaa iskaga taqaano hal dhinaca looma qabsado ow latacuudunna ama ahaateen oo ahaateen fii millatinaa diintannada sidaas bay yidhaahdeen labadaa midu waa inuu dhacdooda dheheen labadaa mid ama dhulkaan idinka saaraynaa dad la dhulkii laga qaxiyey oo laga saaray oo deegaankoodii iyo dadkoodii ka dhex tegey taas inay dhacdo waa dhaar dhaari waxay tahay lanukhrijannakum min ardina aw latacuudunna fii millatina fa awxaa wuxuu waxyooday ilayhim rususha xaggooda rabbuhum rabbigood hanjabaad haddii rusushii loo soo jeediyey rususha ilaahay baa macoodaa ilaahay baa la jira markaasaa loo waxyooday xag rabbi cid laga ayidayo xogtana laga siinayo dhagarta gaaladana hadba loo sheegayo wixii laga samayn lahaana la tusayo iyo kuwo iska howtulhabagoo gaalaa weeyo iyagu muuqaalkooda keliya iyo awooddooda keliya fiirsanaya fa awxaa waa waxyooday ilayhim rususha xaggooda rabbuhum rabbigood wuxuu u waxyooday lanuhlikanna halaagneen oo halaagneen aldaalimiina kuwa aalimiinta ah dhaari waxay ti kuwa dulmiga daalimiinta ah halaagneen oo halaagneen aldaalimiin waxa weeyaan rususha kuwa acdaadooda ah alkaafiriin almutajabbiriin kuwaas qooqada kibray halaagneen oo halaagneen baa layidhi baabi'ineen oo baabi'ineen lanuhlikanna aldaalimiin sidaas baa ilaah yidhi sidaa markii ay dhacday weli waxaa socota arrintii rabbi ballanqaadka xaggiisa ka yimidoo walanuskinannakum idinka rusushaana idin dejinneen oo idin askuninneen oo idin dejinneen alarda ardada min bacdihim kuwa la halaagay dabadooda idinkana rususha soomaha dhaare waxay ta idin dejinneen oo idin siinneen kuwa intaan halaagnay dabadeed dhulkiibaa idinka idin makaninaynaa idinkaan minxa minxaan idin siinaynaa idinkaan la wareegaya meeshay kuwaani deganaayeen idinkaa degaya walanuskinannakum اlarda min bacdihim ilaahay wuxuu yidhi daalika arrinkaas iyo nasrigaa rususha loo gargaarayo daalimiintana la halaagayo nasrigaas limanba u ahaaday khaafa ka yaabay maqaamii maqaamkayga ka yaabay hor istaaggayga wa khaafa kana cabsaday waciidii waciidkayga iyo goodigaygana ka yaabay wacdi iyo waciid baa jira yabooh iyo goodi weeyaan daalika arrinkaasi limanba u ahaaday khaafa ka cabsaday maqaamii aniga maqaamkayga ka yaabay weeye maqaama weliman khaafa maqaama rabbi maqaama waxa weeyaan wuxuu ka baqay wamaa man khaafa maqaama rabbi wanaha nafsa can ilhawaa wuxuu ka yaabay hor istaagga war hor istaagayo bayna yaday aniga hortayda liman khaafa maqaamii wa khaafa kana cabsaday waciidi aniga goodigaygana ka yaabay kuwaa weya dad waxaa jira dadka wanaagsan halkaasay ka fakerayaan ilaahay hor istaaggiisa ka yaabaya waxa xumaanta oo dhan bay ka fogaanayaan halkaa markay ilaahay hor istaagaan sidaysa u fadeexadoobin aan halkaa loogu qabsan yaa markaasa waxaa weeyaan ilaahay hor istaaggiisa ka baqaya goodiga ilaahay iyo ciqaabkiisa iyo cadaabkiisa ka yaabaya sidaa weeyaan ciddii sidaa samaysa nasrigaas waxaa iskale dadka noocaas liman khaafa maqaamii wa khaafa waciid markay qoladaani dhaheen rususha waa saaraynaa ama diinta yaday ahaanayaan ayaa ilaahayna ku dhaartay inuu gaalada halaagayo marka waa saarid iyo saarid gaaladaana dhulka ka saarayaa halaagaya iyagoo hadday dhaheen rusushaan ka saaraynaa wa ayu khiraajin acdam min alihlaak saarid ka weyn mayaa jidha halaag la halaago kuwa iyagaa ilaa mar haddii iyagii la halaagoo la baabi'iyo dib dambe usoo noqon mayaan waxa weeyaan laa yakuunu lahum cawda noqod dambe ma leh laa cawda soo noqod dambe ma jiro mar haddii la halaago oo la baabi'iyo qole la halaagay adduunka dib uguma soo noqoto waxaraamun calaa qaryatin ahlaknaaha annahum laa yarjicuun ma jiro sidaa markay dhacday wastaftaxuu way gargaar dalbeen rusushii waawdaas markaa udays rususha lagu rido faacilkaas wastaftaxuu way gargaar dalbeen rususha ilaahay bay gargaar weydiisteen qoomkooda in looga gargaaro wa khaaba waxaa hoogay oo khasaaray kullu jabbaarin jabbaar dhammaantii mutajabbir jabbaar dhammaantii kaasoo caniidi mucaanida madax adagoo xaqa diida halkaas xusuushii nasri bay ilaahay weydiiseen waana la siiyey wa khaaba waxaa hoogay kullu jabbaarin caniidi ayaa hoogay oo khasaaray culimmada qaar baa waxay leeyihin wastaftaxuu ummadihiiba ha lagu rido oo iyagaa waxay dhehnaan allahuma in kaana haadaa huwa alxaq min cindik waxaana hadduu xaq yahay waa iyadii uu lahaa ninkii faamdir calaynaa xijaaratun iyagiibaa waxay dhaheen ilaahuna kala saar markaasaa oo haddiiba waxaana xaq yihiinba na baabi'i naba baabi'in maysidoo waxaana xaq maahay bay ka dhiganta iyagu say aaminsan yihiin hadday saa dalbadeenna waxba uma tarinoo waqaaba waxaa hoogado khasaaray kullu jabbaarin caniid mid jabbaara oo amarku taaglayn badan oo kibir badan oo caniid ah madax adag madaxdii hore oo dunida soo xukuntay mid ka mid ah beri fog baan meel ka akrinaya baa wuxuu yidhi kitaabkaan kala bixinayaado waxaan fiirinayaa wixii ii soo baxa marka nin dee wuxuun ahaa ummadda dhibaateeyey saa waxaan filayaa waxaa soo rareeyay imaam suyuud saa waxaa usoo baxday wastaftaxuu wa qaaba kullu jabbaarin caniid dee haddayba kala fureen markuu kala furay kitaabkii tanaa usoo baxday wastaftaxuu wa qaaba kullu jabbaarin caniid wuu sii xanaaqi markaasuu kitaabkii haydaarto iyo wax ka sheegid iyo dhibaato usii geysta u fiirso marka ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala min waraa'ihi kaas isaga ah waxaa hortiisa ah min waraa'ihi kaas jabbaarka ee caniidka ah min waraa'i daalika alkaafi oo damiirka isagii loo celiyo jahannamo ba ah jahannamaa ka horaysa wey wa yusqaa waana la waraabinayaa min maa-in biyo xaggood magaasoo sadiidin carun ah ahlu naarka carunkoodii iyo markii la gubay nabarada dhacaanka ka ka milma oo ka soo socmo oo ka qubta waxaasaa sharaab looga dhigaya waa dhiig iyo malax iyo carun iyo qashin waxaasaa waraab looga dhigaya ilaa waa mid kibree min waraa'ihi jahannam markaa min waraa'i daalika alkaafir baa nidhi min waraa'ihi damiirkee kaasaa u celin waxaa kaloo macno labaada min waraa'ihi min waraa'i daalika sadiid carunkaas iyo waxaas dhiiggaa iyo carunkaa iyo waxaas waxaa hortiisa ah macnaha min amaami waxaa hortiisa ah min waraa'ihim ama min waraa'ihim waxaa gadaalkiisa ah oo ka dambeeya min waraa'ihi carunkaas jahannabaaba ka sii dambaysa wax ka daran cadaab ka daran baa uga sii dambeeya wey wa yusqaa waa la waraabinayaa min maa-in sadiid ayaa laga waraabinaya yatajaracuhu wuu kabkabanaya wuu liqliqayaa yatajarac waxa weeyaan walaa yakaadu mana sigayo yusiiquhu yaa inuu wado oo dejiyo waxa markay wax kharaar oo qurun ah oo qurmuun yihiin waxa weeyaan qofku wejiga ma saari karo oo carabka ma marin karo oo hunguriga ma ma dhadhan ma ma liqi karayo wax kharaara wey marka yatajaracuhu wixiina wuu ku khasban yahay inuu cabo marka wuu kabkabanayaa wey wuu liqliqayaa wey wuu qurjuqurjucsiinayaa yatajaracuhu walaa yakaadu mana u dhowaanayo yusiiquhu inuu wado dee wax soconaya oo ku wadmayo oo ku soconaya maaha waa liqubxihi wa karaahiyatihi qurunnimadiisa wey wayaatiihi waxaa u imaanahaya gaalkaas almowtu dhimashu waxa weeye asbaab almowt waxyaalihii loo dhiman jiray baa u imaanaya almowtu asbaab almowt baan leena min kulli makaanin dhinac kasta baa mowtka uga imaanaya walxaal maa huwa isna usan ahaanin bimayitin mid dhimanaya wax kastoo loo dhiman lahaa baa lagu samaynayaada u imaanaya mana dhimanayo ilaa meesha lagu dhiman maye lagumana noolaanaye waa gaalada laa yamuutu fiiha walaa yaxyaa walxaal maa huwa bimayitin dhibaataa dhinac kasta ka hareeraynaysa mana dhimanayo hadduu iska dhiman lahaa waba iska raaxaysan lahaa taasina waa taas waxaa la yidhi wayaatiihi اlmowtu min kulli makaan wamaa huwa bimayit wa min waraa'ihi waxaa ahaaday min bayni yaday hortiis cadaabun cadaab baa ahaday cadaabkaasoo qaliid ka kan oo daran macnaha weeya wa min waraa'ihi cadaabun qaliid cadaabkaa daran ayaa ahaaday wey sida loo garaacayo oo dhibaato loo marinayo yaatiihi ilmowtu min kulli makaan dhibaatooyinka ku dhacaya awgeed weeye qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi maalu ladiina kuwii tusaalahood kafaruu gaaloobay birabbihim rabbigood ka gaaloobay kafaruu ka kufriyeen birabbihim rabbigood kuwa ka kufriyeen waxaa la tilmaamayaa waxaa la sheegayaa tusaale amhaashana wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuun tusaalayaashu waa wax cajiiba macnaha caddaanaya tusaalaha markii la sheego maalu ladiina kuwii maalkoodu kafaruu ka kufriyey birabbihim rabbigood mubtado kale ka dhigoo acmaaluhum kuwa acmaashoodu karamaadin dambas oo kale weeye ramaadkaasoo ishtadad ay ku darnaatay bihi ramaadka alriixu dabayshu meel dambas yaal dabayl daranna u timid wey dambas baa ku darnaaday weliba waxaa ku darnaatay baan leeyahay dambaskii dabayl baa ku darnaatay weliba fii yowmin maalin maalinkaasoo caasifin daran maalin daran maalin daran waa maxay maalin dabayshiisa dhabashada iyo socodkeedu daran yahay fii yowmin caasifin waxaa laga hadlayaa gaalada adduunka jooga iyo kuwii horeba acmaal ay sameeyaan baa jidha acmaashaasi acmaal muuqaalkeedu fiican weey fiican yahay weeye sadaqay bixiyaan dad bay u gargaaraan binu aadannimay wax ku bixiyaan qaraabay xiriiriyaan waxyaalay bixiyaan wixii maxay noqonayaan hadhowti acmaashaasi waa dambas oo kale dambaskaasoo dabaylshu ku darnaatay maalin dhabanaya maalin dabayshiisu dhabanaysoo daran marka dabayl daran oo dambas saa ugu dhacaysa dambaskii wax ma ka harayaan waa maya kuwaana acmaashooda waxba ka heli mayaan haddii dambaskii dabayl la buubto oo dabayl kala firdhiso inta qofku boodo dambaskii qaar ma soo qaban karaa ma soo heli karaa waa maya acmaashoodina sidaasoo kale weeye habaa'an manhuura wax kama jiraan wey aakhiro waxuma jiraan adduunkay dowlad adag iyo magac iyo sheeg sheeg iyo sumcad iyo wax ku helayaan fii yowmin caasif leanna waxa waxba looga aqbali waayey iimaan baysan lahayn camal kastoo saalixa markuu wax tarayo aamanuu baa ka horaysa ina aladiina aamanuu wa camiluu saalixaat laa yaqdiruuna ma karayaan mimaa kii kasabo ay kasbadeen calaa hay calaa shayin shayna hal wax uga xasilaya ma jiro sidaan dabayshaad la caradhay dambaskaan wax looga soo dhigan karin iyana camalkoodi waxba kama helayaan waana markay ugu baahi badnaade badnaayeen daalika kaa isagaa baa ilaahay yidhi huwa isagaa addalaalu addalaalu isagaa dalaal ah almubiin albaciidu maya addalaalu waa isagaa dalaal ah albaciidu ee fog khasaaraha fog kaa weeyaan darsigeen intaas ku egyahay wallahu subxaanaه wa tacaala aclam sawaab